arrinta ku saabsan bakool iyo koonfur galbeed arrinta ka taaganna warbixinteeda waa haynaa dad buu dacwo qabaa dabcan maamul goboleedkooda markii la dhisayo way jiraan madaxda koonfur galbeed iyo anagoo wasaaradda arrimaha gudaha ah waa kala hadalnay dacwada dadkaasu qabaan waana rajaynaynaa in la xaliyo oo dee khilaafkooda dadkaas rabinaaya dowlad goboleed koonfur galbeed bay ka tirsan yihiin ayaday xaq ku leeyihiin xaqooda in la ilaaliyo waa mas-uuliyad federaalka iyo dowlad goboleedkaba saaran waana ku dadaalaynaa haddii la